بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى باب ما جاء في إسباغ الوضوء باب بيان ما كي عدينتيسي بأبابها جاء كيمد في إسباغ الوضوء weysada taamyeelideeda in weysada la dhammaystiro wbilisnaadi qaala xadahanaa axmed bnu cabdata qaala xadahanaa xamaad bnu zaydin qaala xadahanaa muusa bnu caaisha wa huwa qaala xadahanaa muusa bnu jahdam abu jahdamin marka ninkan muusa bnu saalim waaye magaciisa makhduudaadka kitaabka iyo xaafid ilmizzi tuxfatul ashraafka sidaanay u qorayaan muusa bnu jahdam waana wahm iyo qalad tahdiibulkamaalka waxaa ku timid fii tarjamati cabdillaahi bni cubaydillaahi bni cabbaas waa ninka isaga sheekh sheekhiisa tarjamadiisa wuxuu ku yidhi alxaafid ilmizzi qaala ibnu maajah fii riwaayatihi ibnu maaja riwaayadiisa wuxuu yidhi abuu jahdam muusa bnu jahdam wa wahima fii dalika waana ku gafayor arrintaas rawaahu abuu bakr bnu khuseyma wariyey can axmeda bni cabdata cala asawaabi yacni muusa bnu saalim yacni muusa bna saalim abuu jahdam yacni wuxuu ujeedaa muusa bnu saalim abuu jahdam whakada huwa calى الصawaabi fi nusakhi اlmaطbuucati min sunan ibni maajah nusakha maطbuuca ah ee sunan ibni maajahna sidaas ayaa ku sugan ayuu leeyahay marka ninkan magacan marka muusa bnu jahdam ma aha waa muusa bnu saalim amaa muusa bnu jahdam ibnu maaja isagaa ku wahmiyey oo ku sidaanuu qoray waxayna ahayd muusa bnu saalim inuu dhaho ma dhihina muusa bnu jahdam ayuu yidhi tahdiibulkamaalkowna wahamkaas uu ku ishaaray alxaafid ilmizzi marka xadiidta waxaa dareemaya xataa haddii makhduudaadka iyo imaam min al a'ima waham uu sameeyo qalad uu ku dhaco waa la baraarujina xataa oo baraaru qof kasta magaciisoo sax ah iyo meelo badanoo laga baaro ama laga ogaanayaa jiraan marka cabdullaahi bn cubaydillahi bn cabbaas markuu u tarjamayo ayuu wuxuu u baahanaa mizi inuu sheego ardaydiisa ardaydiisana yaa ka mida muuse bnu jahdamkan markaasuu marka wuxuu yidhi ibnu maaja muuse bnu jahdam ayuu yidhi waana waham iyo qalad ninkan muuse bnu saalim qaala xadaanaa cabdullahi bn huwa saduuqun daraj ahaan waa saduuq qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cubaydillaahi bni cabbaasin can ibni cabbaasin qaala amaranaa rasuulu llahi sala l slama nebigu wuxuuna amray biisbaaqi lwuduu'i weysada taamyeelideeda inaan weysadii dhammaystirnoon taam yeelano ayuuna faray nebiga sal l slam marka weysada in la taam yeelo waxaa dabcan soo gelaya dee horta taamyeelid oo iyada waxaa jirta waajib ah oon lagaba tegi karin taana waxay tahay hal halka mar oo aada dhaqayso xubnaha meeshii maxallulgasli meeshii dhaqitaanka faradka u ahayd inaad biyaha gaarsiiso isbaaq oo markaa intaas dhaafsiisano sunnana waa jiraa oo inaad saddex saddex ka dhigto marka madaxa iyo laga reebo inaad saddex ka dhigto ayb wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayrin qaala xadaanaa zuhayr bnu muxamed can cabdillaahi bni moxamed bni caqiilin can saciid bni اlmusayab can abi saciidin اlkhudriyi annahu samica rasuula allahi sal l slam nebigou maqlay qaala isagoo yidhi alaa adullukum macna isagoo dhahayo alaa adullukum miyaanan idin tusaynin calaa maa yukafiru allahu bihi alkhataayaa waxa ilaahay uu gafafyaalka iyo dunuubta ku dhaafo waa sakaa'irtaa lagu dhaafaa kabaa'irtu towba iyada u baahan tahay wayasiidu fi lxasanaati xasanaadkana uu ku siyaadiyo qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah iska daa inaa inaadan noo sheegina noo sheeg qaala waxaa natus qaala waxau yidhi isbaaqu lwuduu'i weysadoo la dhammaystiro cala almakaarihi yacni waqtiyada la dhibsanaayo weysada in la taam yeelo qabowga oo jiroo kale iyo oo biyihii la dhibsanaayo ama biyaha ay si u kulul yihiin wa kahratu alkhudaa tallaabada badnaanteeda ila almasaajidi loo qaado loo tillaabsado masaajidda xaggooda waintidaaru salaati salaad in la sugto bacda salaati salaad gadaasheed in salaad la sugto ayb xadiidkan isnaadkiisu cabdullahi bn maxamed bni caqiila ku jiro wahuwa saalixun fi lmutaabacaat mutaabacaadka waa ku fiican yahay xadiidkuna marka duruq badan ayuu ku yimi waxaana tirmidi xataa isagoo kaloo wariyey oo qisadii atadri ma garanaysaa bima yakhtasimu almala-u alaclaa malaa'igta waxay ku doodayaan ay falanqaynayaan ma garanaya marka nebiga lagu yidhi riyadii oo uu rabbi ku arkay riyada waa tii marka kafaaraadkii iyo nebiga inta loo furay kafaaraadkii wax laga weydiiyey waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo intaanoo kale u sheegay marka nebiga sal l slam tirmidigan kusoo marnay tafsiru su kitaabu abwaabu tafsiir tafsiru suurati saad ayaan kusoo marnay ayb ayb وبه qال xdثna يعقوب بن حmayd بن kاsب qال xdثna سفyان بن حمزة وهو الأسلمي صدوq عن kaثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أbي هريرةa أن النبي صلى اه علي وسلم qاala نبgu wuxuu yihi كفاaraaت الخطاaيا gafafyaalka kafaaraadkooda waxyaabaha gafafyaalka lagu dhaafo isbaaqu lwuduu'i waayo weysadoo la dhammaystiro cala almakaarihi wakhtiyada la nacayo korkeeda wa icmaalu alaqdaami lugaha oo gomadaha ama cagaha oo laga shaqaysiiyo ila almasaajidi masaajidda xaggooda loogaga shaqaysiiyo waintidaaru salaati salaad la sugto bacda salaati salaad gadaasheeda ayb xadiidkuna waa xadiid saxiixa isnaadkan laakiin dacfi baa dabcan ku jira oo yacquub ibni xumayd ibni kaasib waa soo marnay qaala baabu maa jaa-a fii takhliili illixyati garka gelgelintiisa falanqayntiisa wixii ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay oo qofku markuu weyse qaadanayo garka inuu falanqeeyo biyihii uu geliyo garku marka laba xaalad unbuu yeelanayaayo inuu aad wax u yar yahay oo uusanba qari karin maqaarka uunan qarin karin markaasoo kale de maqaa maqaarkii iyo jirkii in biyaha la gaarsiiyey waa qasab gelgelinna ma u baahanayo kaasoo kale laakiin hadduu garku uu weyn yahay uu weyn yahayna markaas waxaa laga wadaa maqaarkii laf meesha lafta garka ay ku taal maqaarkeeda ma la arkaayo oo tintaa qarinayso garka noocaas waa lixya kabiira loo ictibaarinaa marka meeshaan la joogo waxaa ku filan marka biyihii qofka inuu soo qaado oo usaa wejiga ugu shubo oo wejiga marka hoos halkan iyo gelgelinta marka inuu sidaa u gelgeliyo hoos intuu faraha kasoo geliyo marka uu aad u falanqeeyo u dhexgeliyo gacmaha xukunkeeda wixii ku yimid ayuu rabaa inuu sheego hadda marka takhliilu lixyati alkafa sunan ulwuduu'a lagu daraa axaadiista kusoo aroortayuu rabaa hadda marka inuu kuu sheego waajib maaha isagaan وbه qال xdثna محمد بن أbي cمر العdني whuwa محamed بن yaحyى محamed بن أbي cmرna waa layihaha alcadniyu msند buu leeyahay ayb msندna waa leeyahay kitaaب الإiman kitaab layrahna waa leeyahay oo maطبوuca qaala xadثna سfyاan isaga سfyaanka uu ka wariya waa iبن cuyayna عن cabdالكريم أbي مyة cabdالكريم بن أbي المkhاarq ayaa ninkan layraha cabdulkariim ibnu abilmukhaariq waa daciif muqadamada muslimka dadka lagu sheegay uuna ku jiraa magaciisuna marka laba cabdilkariim baa jiro cabdilkariim ibnu abilmukhaariq abu umaya naanaystiisa waay sida hadda ibnu maaja u dhigay waay kan kalena waxaa la yidhaha cabdulkariim aljazari cabdulkariim aljazariyu cabdulkariimkaas isaga waa hiqa waay kaas ayb meeshaan marka xaakim ninkan marka uu sheegayey xadiidkan xaakim mustadragou ku wariyey marka uu warinayeyna waxaa ku dhacday marka inuu yihi cabdulkariim aljazari cabdulkariimkan buu cabdulkariim aljazari yihi binaan calaa dalika ayuuna xadiidka ku saxiixiyey oo wuxuu yidhi qof daciifa kuma jiro xadiidkaas marka ibnu xajar tacliiqaaduu ku leeyahay kitaabka mustadraga almustadrag cala saxiixayn wuxuu yidhi marka ibnu xajar xadiidkan soo socdo marka laga hadlayo da halkaanaan hadda ku sheegaya waayo cabdulkariimkan waay waxaa keenay sababta xaakim oo u wahmiyey ibnu xajar marka wuxuu yidhi qowluhu inahu saxiixun hayru saxiixin buu yidhi hadalka uu dhahaya xaakim waa saxiix xadiidka hayru saxiixin waay bal huwa macluulun waa jiran yahay xadiidka dariiqan wamaa waqaa xadiidkan marka yacni sanadkiisa dacfi baa ku jiro u wadaa wamaa waqaca cindahu wixii agtiisa ku dhacay oo xaakim fii nasabi cabdilkariim ku saabsanna wahamun waa qalad wa inamaa huwa abuu umaya waay ninkan waqad dacafahu ljumhuuruna way daciifiyeen waqaala tirmidiyu fii jaamicihi tirmidina xadiidka kitaabkiisa jaamica wuxuu ku yidhi samictu isxaaqa bna mansuur yaquulu samictu axmed bna xambal yaquulu qaala bnu cuyayna ibnu cuyayna wuxuu yidhi lam yasmac cabdulkariim min xasaan cilo labaad oo marka xasaan ibnu bilaalou ka warinaa marka ibnu cuyayna waxaa laga wariyey inuu yidhi cabdulkariim xasaan kama maqlin waxba xasaan ibnu bilaal xadiid atakhliil weliba gaar ahaan xadiidka garka gelgelintiisa ku saabsan wa qaala albukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu yidhi sidoo kale laa yasixu xadiidu saciidin saciid ibnu abi caruubana xadiidkiisu ma ansixin waa kan soo socda waay xadiid saciid ibn abi ariiqa soo socdaan ujeeda wa qaala bnu abi xaatim ibnu abi xaatimna wuxuu yidhi qultu liabi aabbahay baan waxaan ku yidhi ahuwa saxiixun xadiidka saxiix miya faqaala wuxuu yidhi low kaana saxiixan hadduu saxiix ahaa lahaa lakaana fii musanafaati ibni abi caruuba haddii xadiidkan uu saxiix ahaan lahaa saciidka warinaya ibnu abi caruuba musanafaadkiisaa lagu arki lahay ibnu daqiiq ilciid marka wuxuu yidhi meeshaas marka la joogo qaala ibnu daqiiq ilciid laysa hada bicilatin qawiya cillo xoog badan maaha kitaab hebeluu ku jiri lahay hadduu saxiix yahay cillo xoogle ma aha ibnu xajar marka wuxuu yidhi qad bayana ibnu lmadiniy ibnu lmadini wuxuu caddeeyey cilata hada alxadiid xadiidkan ciladiisa faqaala wuxuu yidhi lam yasmachu qataadatu ilaa min cabdilkariim qataada cid aan cabdulkariim ahayn kama warinin marka xadiidka cabdulkariimkaas baa sanadkiisa ku jira un manaha cabdulkariimna xasaan ibnu bilaal waxba kama unan maqlin ayb can xasaan bni bilaalin wahuwa almusaniyu albasriyu saduuqun can camaar bni yaasirin xaa وxadaثna بن أbي cmر qala xadaanaa وxadaثanaa سufyaanu qaala xadaثanaa ay ku fiican tahay qaala wuxuu yidhi وxadaثanaa سufyaan kaأnahu marka ibnu abi cumarkan inuu sheekh kale ou ka xadiidka sheekhaan ibnu cuyayne ahayn inuu leeyahay kaas marka uu ka tegay ou ku cadfaayo marka kaas qaala وxadaثanaa سufyaanu can سacيid بn abi caruuba can qataadة can xasaan bni bilaali can camaar bni yaasirin qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slama nabigaan maqlay yukhalilu lixyatahu qaala ra-aytu rasuula اllahi sal slam nabigaan arkay yukhallilu lixyatahu isagoo garkiisa falanqeynayo o gelgelinayo marka dariiqii hore waxaan dhahnay cabdulkariimaa ku jiro soo ma garani dariiqan labaadna ibnu abi xaatim ibnulmadiniyan ujeedaa wuxuu yidhi lam yasmachu qataadatu ilaa cabdulkariim unbaa ka maqlay cabdulkariim aljazari unbaa qataada ka maqlay cid kale kama maqlin marka tan dambe wahamowba ka dhigaa ibnu abi caruuba can qataada ayuu diidaa marka ayb macnahaasaa marka yaa ku jiro sidoo kale ibnu xajarna atalkiisu lxabiirka wuxuu yihi lam yasmachu bnu cuyayna min saciid waa kaas sufyaanu bnu cuyayna saciid bnu abi caruuba kama maqlin xadiidka walaa qataadatuna kama maqlin min xasaana qulnaa marka intaasu ibnu xajar dabcan sheegay laakiin ibnu cuyayna inuu ka maqlay ibnu abi caruuba riwaayada xaakim ayaa tilmaamayso xadaanaa xadaanaa saciid bnu abi caruuba ayuu yidhi cilada halka cilado inqidaaca marka beyna qataada wa xasaan unbaa taagan marka dariiqan cilada haysato waa qataada can xasaan meeshaasaa inqidaac ku jira dariiqa horena cabdulkariim cabdulkariim abi umaya ku jira isagana marka labadan dariiq ou isu keenayba halkan xadiid iskugu keenay waa laga xoog badan yahay وبه قال xdثنا محمد بن أبي khالد qال xdثنا عبدالرزاq وهو بن hmام أبو بكر الحمyري الصنعاني عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاq السبيعي عن عاmر بن شhقيq الأسدي وهو الكوفي layin الxadيث ninkan waa ضعيif عاmر بن شhقيq عن أbي wائل عن cثمان أنa رasuuل الlahi صلى اه عل سلم توضأ waa weyse qaatay fakhlla لحyatahu garkiisii buu gelgeliyey oo waa falanqeeyo marka axaadiidta takhliilka u fiirsada yacni hadda waxaan haynaa xadiid camaar iyo kitaabkan waxaan ku haynaa xadiid cuhmaan xadiidu anas iyo xadiidu bni cumar isagana xaakim ayaa mustadraga ku sheegaya kulligoodna dacfi kama marno laakiin culimada waxay leeyiin marka la isu geegeeyo duruqdooda xasan waa noqonayaan xadiidtan qaarkood ayb bukhaari isaga wuxuu yidhi asaxu shayin cindii fi takhliili xadiidu cuhmaan axaadiidtaas marka waxaa u room buu yihi xadiidka cuhmaan ayb tirmidi baa marka wuxuu ku yidhi inahum yatakalamuuna fi hada alxadiid xadiidkan waa ka hadlayaane faqaala markaasuu yidhi imaamu lbukhaari huwa xasanun huwa xasanun qulnaa marka waxaan dhahnay buu yidhi caamir bnu shaqiiq mukhtalafun fiihi caamir waa laysku khilaafsan yahay xasana albukhaariyu xadiidahu kamaa taraa marka caamir bnu shaqiiq waa mukhtalafun fiihi bukhaari laakiin xadiidkiisu waa xasaniyey waa arkee nasaa-ina wuxuu yidhi laysa bihi ba'sun ibnu xibbaanna hiqaadkiisuu ku sheegay rag kalena waa daciifiyeen sida ibnu maciin iyo abu xaatim iyo kale almuhim marka xadiidka marka laysu geegeeyo axaadiidu atakhliil oo takhliilu lixya waxaa ka soo baxaya ugu yaraan xadiidku inuu xasan yahay sidaa darteed marka maadaama amar nebi uusan jirin oo xadiidku uu sheegaya ficilkii rasuulka uu yahay sal l slam ficilkaas nebigu marka waxaa lagu xambaaraa istixbaab istixbaab baa lagu xambaaraya waayo amar haddii uu amar ku bixin lahayo amar qowliya uu meeshaa ku jiri lahay takhliilku waajib u ahaa lahay sababtaas bay marka culimmadu waajibka ay uga dhaafeen oo ayay u yidhaahdeen waa sunno sababtaasaa loo yidhi oo istixbaabka loo sheegay maadaama nebigu saasuu samey jiray ay tahay ficilka nebiguna sala allahu calayhi wasalam ee haddii uunan fasiraynin amar amar mujmal ah oo qur-aanka ku yimid ama asaga laftii rasuulka laftiisa sal ll cl slam amar ou bixiyeyoo qowl ah haddii aan lagu fasiraynin ficilka sida xooga badan ficilku waa istixbaab saasaa loo badan yahay kitaab dhanna waxaa ka qoray arrintaas abu shaama kitaab la yidhaha almuxarar في أfعاaل رasuل الlahi صلى اه عل sلم min uصuل الفqه ama almuxarar fi uصuل الفqhi min afعaali rasuuli الlahi sal ه slm bis masalada ficilka nebigu ka hadlay bis wujuub maa lagu xambaara istixbaab ibaaxa maxuu yahay aad ba u kala qeyb qeybiyey waana ku dheeraaday khulaasada culammada un waxay u badan yihiin ficilka nebigu sal اه slam haddii uu qurba iyo alla u dhawaasho u sameeyey isla markaa isaga uunan khaas ku ahayn amarna yani amar haddii uusan fasiraynin ounan aba amar amar qowliya hadduunan bayaaninaynin xukunkiisu wuxuu noqonaa annahu cala alistixbaab ayb walidaalika dadka qaar waxaa laga yaabaa masaa'il oo kale arrin waxyaabahu marka wuxuu u maleeyaa waajib inay tahay wuxuu leeyahy marka arrintaa maxaa u daliila inay waajib tahay marka la dhaho ficilkii rasuulkau soo daliishanaya sal alla l slam ficilka rasuulka marka mar kasta wujuub ma faa'iideynayo mararka qaar oo manduub keenaa manduubou keenaa ibaaxa uu keeni karaa amru irshaad uu noqon karaa wahakada ayb ee marka wujuubka wuxuu u baahan yahay marka qariinadii siiqadii wujuubka siiqadii amarka ee weliba amarkana saarif ousan lahayn qariino ka sarfinayso wujuubka aynan jirin waxyaabahaas in mabaaxiftaas baa ka horeyso shaygan intaan la dhihin waa waajib wabihi qaala xadaanaa mxamed bnu cabdillaahi bni xafs bni hishaam bni zayd bni anas bni malikin wahuwa albasriyu saduuqu min afraadi bni maaja qaala xadaanaa yaxya bnu kahiirin abu nadr saaxibu اlbasriy wahuwa ضaciif min afraadi min afraadi bni maaja ninkan can yaziid araqaashiy yaziid bnu aban alraqaashiy abu camr albasriyu zaahidun ضaciif rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad watirmidiy wbnu maaja can anas bni malikin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa tawada'a hadduu weyse qaadanayo khallala lixyatahu garkiisa waa gelgelinaayo waa falanqeynayo wafaraja asaabicahu farihiisana waa kala qaadaayey oo waa kala fogeynaaye faraha marka muxuu u kala fogeynaa litakhliili waay gar gelgelinta garka darteed yani wuxuu leeyahy rasuulka sal ll ly slam markuu weyse qaadanayo garkiisuu gelgeli jiri gacmaha farahana waa kala fogeyn jiray wuxuu u kala fogeynayay gelgelintaas darteed macnaa garku waa weyn yahay farahu kala qaadayaa marka hoosu saa uga soo gelinaa marka saas haddii sidaan la yidhaahdo meel yar unbay faruhu falanqay karaan markaas ayb wafaraja asaabicahu maratayni laba jeer ayuu yihi marka xadiidkanna yaziid araqaashi iyo waxaa ku jiro yaxya bnu kahiir abunadr iyo yaa ku jira waa daciif wabihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu xabiib whuwa abu saciid aلdimashqiyu katibu اlأwsaaciy saduuq rubama akhطأ rawaa lahu اlbukhaariyu tacliiqa wالtirmidiy wbnu maaja qaala xadaana اlأwsaaciyu wcabdiraxmaan bnu camri imaamu ahli shaam qaala xadaana cabdulwaaxid bnu qaysin wahuwa abu xamzata aلsulamiy aلdimashqiy alafdas saduuqu lahu أwhaam wamaraasiil ayuu leeyahay min afraadi bni maaja qaala xadaanii naaficun can ibni cumara waa kan xadiidka anas iyo kii ibni cumar ba halkaan waa waaba noo qoray can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa tawada'a hadduu weyse qaadanaya caraka caaridayhi wejigiisa labadiisa dhinac ayuu daliigi jiray waa yacni waa gacantiisau marmarin jiray wejigiisa labada dhinac yacni hareedkiisa hareedkiisa tinta ku taallo ayuu labada waa gelgelin jiray gacmihii uma shabbaka biasaabicihi farihiisiibuu isgeli ayuu isgeliyey uma shabbaka uma shabbaka lixyatahu garkiisii ayuu marka uma shabaka lixyatahu garkiisiibuu geliyey biasaabicihi farihiisa min taxtihaa xagga hoosuu kasoo geliyey intuu labadan dhinacna dhaqay ayo halkaana hoosuu kusoo geliyey gacanti farihii ayb xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo cabdulwaaxid ibnu qays baa ku jira waana la isku khilaafay ninkaan oo habab kala duwan ayaa looga wariyey marfuuc iyo mawquuf ah min ariiqi اlawsaaci can cabdilwaaxid can yaziid alraqaashi can innabiy iyadoo mursalana waa la soo wariyey mowquufnimo marfuucnimo mursalnimo intaba waa lagu keenay ayb ibnu cumar inuu garkiis isaga gelgelin jiray markuu weyse qaadanayo waa ka ansaxday mowquufan waxayna uga ansaxday musanaf ibn abi shayba iyo musanaf cabdirasaaq marka xadiidku inuu mowquuf yahay baa aada u xoog leh oo ibnu abi xaatim cilalka wuxuu ku yihi qaala abi rawaa hada alxadiid alwaliidu waliid bnu muslim can alawsaaciyi can cabdilwaaxid can yaziid alraqaashiy waqataada qaala kaana nabiyu sal l slam waa mursalnimadii wahuwa ashbahu ibnu abi xaatim isaga wuxuu yihi mursalnimo ayuu u egyahay sawaabku laakiin ibnu cumar sideeda waa ka sugnaatay isaga in ficilkiisa inuu garka gelgeli jiray wbihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi araqiy wahuwa qaadi dimashqa saduuqu nusiba lira'yi jahmin ninkan waa saduuq ra'yiga jahm binu safwaan ayaa loo nisbeeyey min afraadi ibni maaja marka jahm de ra'yigiisu ra'yi xuno wuxuu ahay waxaan kusoo marnay kitaabu sunna waxyaaba ka mid a jahmiyada radintooda iyo halkaasuu kaga soo hadlay alimaam alimaamu ibnu maaja culamada dhanna waa radi jireen jahmiyada sidooda ayb oo hal qows ayay ka weerari jireenoo yacni bukhaari nucaym ibnu xamaad daarimi ibnu abi xaatim culamaa lmuslimiin yacni qadiiman a'imadii salafku waxay ahaayeen jahmiyadu marka firqa daalla oo aada u baadiyeysanay u arkayeen kutubayna ka qoreen ay ku magacaabeen alraddu cala aljahmiya marka khilaaf kastaa ma ahan in laga dhiga muctabar khilaafka marka haddii la yidhaahdo haddii nin ku dhega ra'yiga jahm intii kalena ama dadkii kalena ay ra'yiga jahm ceebtiisii iyo qaabdarradiisii ay sheegaan hadhow markaa wixii laysku qabsadaba aan oo diinta ku saabsan aan iska dayno hadday timaado faraha laga qaado macnaheedu marka waxay noqonaya dadku hadda wax hawaabid iyo wax markaas sugan dhanba waa la weynaa khilaafka qaarkiis sun waa sun oo wuxuu gaaraa kufri iyo meelo aada u daran meelaha qaarkoodna waa waa khilaaf marka isagu uun xadkiisa ku ekaan karo oo wax lagu eegi karo marka ninkan ismaaciil ibn cabdillaahi araqiy waa loo nisbeeyey lira'yi jahmin baa loo nisbeeyey allahu aclam inuu ku qabay in kale waana min afraad ibni maaja ibni maaja un baa ka wariyey qala xadaثna mxamed bnu rabiica wahuwa alkuufiyu ibnu cami wakiic saduuqu rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad wabnu maaja nusqooyinka taqriibka qaarkood nusqadan oo hore oo maxamed cawaama iyada waxay qoraysaa keliya bak albukhaariyu fi ladab اlmufrad ibnu maaja ma qorayso waana kan ibnu maaja waa ka warina o arkayna qال xdثna waصل بن الsائب الرqاشhي أbو yaحyى البصري ضعيif rawىa lh التirmidي وبن mاجة عan أbي sawrta أbو sawرة الأنصاrي ayaa l yihah بن أkخhi أbي أyوب الأنصاrي أbو أyوب ayaa adeerkiis ahaa أbو أyوب walaalkiis ayaa dhalay laakiin أbو sawرة lam yasmع min camihi أbي أyوب الأنصاrي meeshaas انqiطاac ba isna ku jira can abi ayub alansaariy qaala ra-aytu rasuula allahi sal l slam rasuulkaan maqlay tawada isagoo weyse qaadaan aanaan arkay cafan ra-aytu rasuula allahi sal l slam rasuulkaan arkay tawada isagoo weyse qaadanaya fakhallala lixyatahu garkiisa falanqeeye u gelgeliyey ayb marka abu sawra laftiisana isaga waa laftiisa ayaa wax ku jiraan oo imaamu lbukhaari cilal imaamu tirmidi alcilalu lmufrada wuxuu ku sheegay oo uu bukhaari ka soo naqliyey inuu yidhi hada laa shay wa qaala can abi sawrata cindahu manaakiir walaa yucrafu lahu samaacun min abi ayuub isagana dacfi baa ku jira abu ayuubna wax kama maqlin can abi ayub alansaariy qaala ra-aytu rasuula allahi sal l slam rasuulkaan arkay tawada isagoo weyse qaatay fakhallala lixyatahu garkiisii buu marka falanqeeyey qaala baabu maa jaa-a fii masxi الra'si madaxa masixitaankiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay wabihi wbilisnaadi qaala xadaثana rabiic bnu sulaymaan wahuwa almuraadiyu rabiic bnu sulaymaan almuraadiy muadin اlfustaad fustaad marka waxaa la yidhaahdaa meesha uu ku yaal masjid camr bn اlcaas hadda qaahiro iska dhex galay dabcan laakiin waagii hore fustaad iyo qaahiro waa lakala laba meel camalay kala ahaayeen hadda laakiin qaahiradii baa intay iska weynaatay wixii dhammaa marka fustaadkii qaahiro unbuu ka mid noqday meeshay asxaabtu degeen markii ugu horreysay camr ibnu alcaas masaajidkana ay ka sameeyeen waa fustaadu misra ayaa la yidhaha fustaadu misr meelihii marka fustaadku suuqii iyo qadiimka ahay iyo waa ku horyaallaan qalcadina waa ku taallaa qalcat lyuna oo yacni nasaaradu iyo muslimiintu iyo qibdiyiinta iyo muslimiintu ay ku dagaalameen iyada lafteeda meelaan u fogeynay u jirtaa oo waa ku taallaa ayb marka rabiic bnu sulaymaan meeshaas mu'adinu lfustaad masjidkaas masjid camar bn alcaas hadda la yidhaha ninka adimi jira u ahaa waana ardaygii shaafici waxarmalatu bnu yaxyaa marka laba rabiic ayaa jiraan arabiic bnu sulaymaan almuraadi arabiic bnu sulaymaan aljizi arabiic bnu sulaymaan aljizina waa min ahli ljiza jiizaduna wax yaray qaahira u jirtaa jiizaa la dhahaa hadda lafteeda marka rabiican hadda waa kan imaamu shaafici aada uga wariyey axaadiidta yani kutubta arday buu imaamu shaafici u ahaa waxarmalatu bnu yaxyaa wahuwa tujiibiy qaala akhbaranaa moxamed bnu idriis ashaaficiy imaamu shaafici bayba ka warinayeen marka moxamed bnu idriisna waa alimaamu shaafici waa macruuf ayb waa meesha ugu horreysa oo nagu soo maro qaala akhbaranaa ma halkan yani kitaabkan qaala akhbaranaa malik bnu anas can camri bni yaxya can abiihi abihi waxaa la yidhaha yaxya bnu cumaarata bni abi xasan anahu qaala licabdillaahi bni zayd ayuu wuxuu ku yidhi wahuwa jaddu camri bni yaxya waayee camru bnu yaxya awowgiis waayee meeshaan marka ishkaalaa ku jiro in la fahmo u baahano wahuwa damiirkaani xagguu u laabana daahirka waxaa muuqato sida daahirka wuxuu u noqonaa cabdullaahi bnu zayd macnuhuna marka wuxuu yahay wahuwa cabdullaahi bnu zayd jaddu camri bnu yaxyaa camru bnu yaxyaa awowgiis waaye cabdullaahi bnu zayd ibnu caasimna camru bnu yaxyaa awow uma aha laa xaqiiqatan walaa majaazan ibnu xajar sida uu leeyay laa xaqiiqatan walaa majsina uguma aha awow saaxibulkamaal cabdulghani ibn cabdilwaaxid almaqdisi isaga wuxuu ka dhigay ama uu tilmaamayaa in xagga hooyada iyo wax noocaas uu sheegaa xagga hooyadana ma jirto awow kagama aha wahuwa marka damiirkan xaggee loo celinaa sida saxdaa waxay tahay waxaan leenahay su-aasha horta yaa weydiiyeen cabdullaahi ibnu zayd ibni caasim ninka su-aasha weydiiyey waa ayo addaahir marka saailku saa-ilka cabdullahi ibnu zayd weydiiyey waa camru bnu abi xasan camru bnu abi xasan nin la yidhaha ayaa su-aalay camru bnu abi xasan marka muxuu u yahay camru bnu yaxya muxuu u yahayna camru bnu yaxyaagan xadiidka warinaya camru bnu yaxya can abiihi la leeyahay camru bnu yaxyaa iyo ninka su-aasha cabdullahi bni zayd weydiinaayo oo la yidhaha camru bnu abi xasan maxay isku yihiin waxay isku yihiin camru bnu abi xasan wuxuu adeer u yahay camru bnu yaxyaa aabbihiisou adeer u yahay aabbihiis hadduu adeer u yahay marka awow waa u yahay soo maha adiga aabbaha ninka adeerka u ah adi awowgaa waay soo maha nacam leanna awowgaayuu la dhashay nacam wahuwa marka damiirkaani waxaa loo celinaa ama uu u noqonaa saa'ilka wahuwa saa'ilkuna jaddu camri bni yaxyaa waaye camr bni yaxyaa awowgiis waaye ninka saa'ilka ee cabdullahi bni zayd su-aalay riwaayaadka marka laysku geeyayo bukhaariga iyana sidaasaa soo sidaasaa soo xariirmayso oo marka lasoo taxriiriya sidaas ay noqonaysaa waaya meeshaa marka wahuwa jaddu camr bni yaxya sidaas waay wuxuu yidhi hal tastadiicu saa-ilkaa dhahaya marka camru bnu abi xasan leanna camru bnu yaxya waxaa la yidhaha camru bnu yaxya bni cumaarata bni abi xasan cumaaratu bnu abi xasan iyo camru bnu abi xasanaa isla dhashay cumaara wuxuu dhalay yaxyaa marka saas yaxya adeeraa loogu yahay yaxyana camaruu sii dhalay awowa marka loo yahay awow awowgiisa la dhashay wahuwa hal tastadiicu ma awoodeysaa an turiyanii inaad itusto kayfa kaana rasuulullahi sal ly slam nabiga sidau ahaa yatawada-u inuu u weyse qaadanayo faqaala cabdullahi bnu zayd waxa uu yidhi nacam haa fadacaa biwaduu'in buu u yeertay biyo lagu weyse qaato faafraqa calaa yadayhi labadiisa gacmood korkoodu ku shubay faqsala yadayhi labadiisii gacmood buu u dhaqay maratayni laba kol ayuu u dhaqay uma tamadmada waa luqluqday wastantara biyihii buu sanka kasoo firdhiyey talaatan saddex jeer uma qasala wajhahu wejigiisii buu dhaqay talaatan saddex jeer uma qasala yadayhi buu dhaqay maratayni maratayni laba laba kol ila almirfaqayni laga gaaro maca almirfaqayni xusullada lala qabo ilaadan bimacnaa maca waayo ficilka nebiga marka laga la fiiriyo meeshaana xanafiyada iyo waxaa isku khilaafsan iyo jumhuurka khilaafkana asal wuxuu ku hayaa xusullada ma la dhaqaa mase ma la dhaqaayo hal ilmirfaqu maxalu lfa maxalu lgasli fa yacni faradka maxusullada ma ku jiraan meesha la dhaqaayo jumhuurku waxay leeyihin ha xusulka waa la dhaqaa waa ku jiraan xanafiyaduna waxay leeyihin maya kuma jiro sababta waa maa ilaadan haayo waayay leeyihiin xanafiyadu ilaa xusulka laga gaaro xusulka kuma jiray leeyihin marka ilaadii ilaadana xaqiiqatan yani asal ahaan dabcan haayo waay ilaa marka macaani lxuruuf laga sheekeynayo ilaadu waa xarfu waa waa xaraf tusaayo liintihaai ilghaaya liintihaai ilghaaya buu tusaaya haddii marka iyadu xaqiiqadaasay ku dhegeen laakiin sunnadii nebiga maadaama ilaadan hadda ishkaal ay keentay ishkaal uu ku jiro sunnadii nebiga waaa waxay caddaysay marka weligiis nebiga kama tegin xusullada inuu dhaqaayo marka sunnadaani waxay fasiraysaa amarkii faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmihiina dhaqa xusullada xusulkii ma ku jiraa mase kuma jiro ijmaalaa galay sunnadaa fasirtay marka oo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ficilkiisaas ayaa marka fasiraya sidaa baa marka xanafiyada loogu jawaaba waqiila waxaa la yidhi ilaana bimacnaa maca dabcan waa ku timaadaa waxaa la yidhi mararka qaarna si kaloo luqa ahan ahanna waa loo sheego waxaa la yidhi ilaada intihaa-ulgaayadeeda xataa aan ku dayno shayga ayaa marka waxaa la fiirinaa waxaani muqayan binafsihi miya ilaa nafsihi mase ilaa gayrihi haddii uu yahay marka binafsihi ee shayga waa ku jiraa markaas hadda xusulka iyo iyo inta ka hooseyso kulligood hal magacaa laysku dhahaa waana gacan soo maaha haddii marka lagu yidhaha gacantaada dhaq ilaa xusullada xusulka waa ku jiraa marka waayo gacantiiba lagama bixin iyada le waayo waxa laga hadlayo nacam waa muqayan fii nafsihi nacam haddii laakiin la yidhaha maalan shayga shay kale oo asaga ka duwan haddii haayo looga dhigo shaygaas kuma jira marka oo maalan maxaa maxaa ka mid a uma atimu siyaama soonka dhammaystiraa layidhi ila leyli ilaa habeenkii maalin iyo habeen isku mid miyaa mase labay kale yihin labay kale yihiin ilaadaani waxa ay gaayada u tahay marka waxa ka horeeya ma ku jiraan oo waxaa laleeyahay soonka iyo afhaysigu ilaa habeenka laga gaaro qoraxda ka dhacday ku eg tahay mar hadday qoraxdii dhacdo qorax dhaca kuma jiro waqtiga lasooma la soomanaanayo sababta waa maxay maalintii habeenkaa kala duwan laakiin mirfaqa xusulka iyo gacantan kale ma kala duwana kulligeed waa xusul yaa laysku dhahaa sidaasna marka waa waa u tilmaamaan a'immada ayib waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa xubnaha qaar in laba laga laba jeer la dhaqi kara qaarna saddex hal weyse qaad markaad weysaysanaysid yacni wejiga adoo saddex dhaqay gacanta laba waa dhaqi kartaa xadiidkan aan u daliila waa karaayo wuxuu leeyahay faasala uma gasala yadayhi maratayni maratayni ila lmirfaqayni laga gaaro uma masaxa ra'sahu madaxiisa u masaxay biyadayhi buu ku masaxay labadiisa gacmood fa aqbala bihimaa waadbara hore hore ugu socday iyo gadaal gadaalna waa ugu socday hadda say u kala horeeyaan riwaayadan ma caddaynaysa fa aqbala bihimaa waadbara iyadana khilaaf baa ka yimid yacni iqbaalka iyo idbaarka hadba meeshii laga socday ku xiran tahay saa darteed marka jumhuurku waxay leeyihiin fa aqbala bihimaa macnuhu waxay tahay madaxa meesha hore ayuu ka bilaabay ee isaga kusoo wejiga soo xigto ayuu labadii gacmood oo ku bilaabay gadaalna waa ugu aaday sidaas oo markaa waxay noqonee halkaanuu ka bilaabay gadaaluu geeyey haddana kusoo noqday xanafiyadu waxay leeyiin may saas ma aha fa aqbala bihimaa wa adbara macnaha mmar gadaalaa laga soo bilaabaa madax masxidiisa markaad horey u timaada ayaad iqbaal aada soo samaynaya horaa usoo socotaa fa aqbala waatanaylen marka waa soo qaabishi ile horadaada madaxa markaad gadaal saas tiraahdid adiga hortaada istiqbaalkaagu halkaas u ayna marka halkaan usoo socday waa gadaalaa laga soo bilaabaa horaan la keenaya waa la celinaa haddana xadiidkan marka lababa marka labada waa tusi karaa midda kale faaqbala bihima waadbara mid horeeya ma la cadaynin xataa laakiin riwaayo kale oo saxeynka ku suganoo min xadiidi cabdillahi bni zayd waa ka asagaaba hadda ti waa kanuu ku tilmaamaaba nacam sa hadda faaqbala bihima waadbara ijmaalaa ku jiro oo uu macnaynaa waa kanaa faaqbala bihima waadbara siday ahayduu sheegaa bada-a wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha ugu horeyso ayuu ku bilaabay uma dahaba waa la tegay bihimaa labadiisa gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa uu la tegey uma raddahumaa waa soo celiyey xataa rajaca ilaa uu ku soo noqday ila almakaani aladii bada'a minhu meeshii uu ka bilaabay uma qasala rijlayhi dabadeed labadiisii lugood buu dhaqay marka bada'a bimuqadami ra'sihi horew ka bilaabay fadahaba bihimaa ilaa qafaahu qadaadka uu la tegey uma raddahumaa waa soo celiyey ila almakaani aladii bada'a minhu jumhuurka marka waa xadiidka anaa daliil u ah faaqbala bihimaa waadbara riwaayo intaas ku gaabinaysana waa jirtaa middaas marka tanaa lagu fasiraa ayb uma qasala rijlayhi uma uma umadaanna waxaa laga qaatay tartiibta tartiibtu inay farad ay tahay cinda shaaficiya marka tartiibtu waa farad aan sidan loo kala hormaray nin weyse ma jirto ayb laakiin saan ujeedno waa ficil tartiibta marka amarka la waajibinayo amaray u baahan tahay waxay leeyihin marka amarka qur-aanka sida uu kala hormariya hala qaato oo qur-aankii marka muxuu yidhi yani yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fansiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum saasa isugu xigaan laakiin waaw waaw waaw muطlaqu ljamci buu faa'iideynaa cadaf muطlaqu ljamci iyaga markaa wax kaley ku xoojinayaan waxay leeyihiin qur-aanku wuxuu u kala hormariyey muhiimad unbay leedahay markii nebiga la su-aalay safiya marwa xageen ka bilownaa iyo la yidhin waa kii yidhi abda-u bimaa bada'a allaahu bihi abda-uda lafteeda marka bimaa bada'a allaahu bihi waa khabar anuu saasaan ku bilaabaa meeshaas marka xajka marka la joogay ee cumrada laakiin ficilkaas wuxuu cuskanaa qowl qowl waajiba ogowa oo waa maxay khuduu canii manaasikakum kaasuu cuskanaa waajib waay laakiin halkan in looga qariinay iska noqon kartaa aduu calaa kulli xaal tartiibtu waa la isku khilaafsan yahay rukni miya mase ma aha shaaficiyadu rukni inay tahay qabaan laakiin masale la ysku raacsan yahay ma aha wbihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa cabaad bnu اlcawaam wahuwa abu sahl alwaasiطiyu hiqat can xajaajin waa xajaaj bnu arطah waa mudlis can caطaa cancanowna ku werina waa arkaysa hadda can caطaa wa acطaa bn abi rabax can cuثmaan bni cafaan qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slam rasuulkaan arka tawada'a isagoo weyse qaadanaya famasaxa ra'sahu maratan madaxiisa hal mar buu masaxa ayb وبه قال xdثnا هناad بن سري qال xdثnا أبوالأحوص عن أبي إسحاq عن أbي xyة أbو xyة بن qays الwاadعي عan عaliيi أنa رasuul الlahi صلى اه عل سلم masxa رأسh bu masxay maraة hal kol ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xadiid xasana waxaa ku jira أbu xyة الwاadعي waa صدوq xasن الxadيiث qala xadaثna mxamed bn اlxariث almisriyu wahuwa صaduq yugrib min afraad bni maaja qala xadaثna yaxya bnu rashidin اlbasriyu wahuwa almaziniyu abu saciid albasriyu albara ra-da waa shidanta albara ضaciifu min afraad bni maaja can yaziida mawla salma waa mawla salamaة bnu اlأkwac waa yaziid bnu abi cubayd ninkan yaziid ibn abi cubayd mawla salamata bni lakwac baa mawlihiisu ah yaziid marka waa hulaasiyaadka bukhaari qaar badan oo ka mida ee sanadka uu bukhaari u marow ku jiraa oo wuxuu leeyahay xadaثana almakiyu bnu ibraahim qaala xadaثanaa yaziid bnu abi cubayd can salamata bni اlakwac waa nebigaaba la joogaa ka bacdi sal slam yaziid ninkaas can salamata bni اlakwac qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slam tawada'a isagoo weyse qaadanayaan arkay famasaxa ra'sahu maratan ayuu masaxay madaxiisa hal mar xadiidka sanadkiisa yaxya bnu raashid albasriyu baa ku jira waa daciif laakiin inuu mar masaxay waa ka ansaxday nebiga sal l slam وبه قال xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة وعلي بن محمد qال xdثna وkيع عن سفyاaنa وهuو الthوري عن cبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معwd بن عفراء qالت توضأa رasuل الlahi صلى ل سلم نبgu waa weyse qaatay faمaسxa رأسه mratayni madaxiisuu laba jeer masaxay hda آkخiره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيiنا محمد وآله وأصحاaبه